lacag gaaraysa afartan milyan oo loogu talagalay dugsiyada sare iyo jaamacadaha, ayaa maanta Gafanar ku-xigeenka ismaamulka Wajeer iyo sidoo kale wasiirka wasaaradda waxbarashada ay ku wareejiyeen macalimiinta dugsiyada kala duwan ee ismaamulka Wajeer. Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Countiga Wajeer Mr Xuseen Sugow iyo sidoo kale barsaab ku-xigeenka ismaamulka Wajeer Macalin Haashim Muuse ayaa faahfaahin ka bixiyey lacagta maanta iyo ardayda loogu talagalay.
kow iyo toban kun oo arday oo wajeer secondary schools ka kala imaadeen ayaa maanta la siin doonaa lacagtaas universityaalka iyo jaamacada imean iyo collegeyaalka kalena lacagtooda beri ama beri dambe iyadana diyaar waa noqon laakiin maanta waxaan inta u fadhino maadaama nolosheega caruur badan inay maaragtay school fees loo soo fiiji oo abaar ay jirto oo dhib jira waxaan dhahnay bal wajeer aan ka bilaawno wajeer secondary schools lacagta iidaheeda aan bixinaynaa oo hadda gaarahaysa forty million five hundred and forty seven thousand
konton iyo sagaal iskuul oo wajia county ku taasha ayaa lacag lisii wiilasha waxaa waaye lix kun siddeed boqol iyo toban iyo shan that's male students who benefited uh, female students four thousand afar kun saddex boqol iyo konton iyo todoba marka qiimahaas waxay noqonaysaa kow iyo toban kun boqol toddobaatan iyo laba arday oo wajia county iskuulaha ku jiraan oo fees lisii total ku dhammaan waxa wajia county lisii waxaa waaye afartan milyan shan boqol iyo afartan iyo todoba iyo saddex boqol jawaabtana maanta la siinayaa dhanka kale macalimiinta dugsiyada sare ayaa loogu baaqay inaysan ardayda usoo fiijinin lacagaha lagu dhigto iskuullada ee loo yaqaana fiiska marka anigoo codsanahaya macalimiinta iskuulaha joogta iyo boodhka boodhyaasha inaan ardayda lasoo fiinjinin oo lagu sabray inay insha allah abaarta intaan ka baxayna macalimiintana waxaan rajaynayaa intay qaadan doonaan codsigaas ugu dambeyntiina maamulayaashii la guddoonsiiyey lacagta ayaa u mahadceliyeen dowladda countiga wajeer lacagihii looga talagalay iskuullada oo afka qalaad loo aqaano basary waxaan rabnaa inaan mahad u celin gabanaha ama barsaarka wajeer iyo ku-xigeenkiisa arrintan oo aad looga soo shaqeeyey sida muddada gaaban oo ku qaadatay hal bil gudaheeda annagoo og dhibaatada ka jirta dhulkeenna wakhtigan iyo waalidiinta dhibka haysta abaarta darteed iskuulladiina la wadi la'yahay ajili oo fiis la'aan maanta in nala soo hubay oo arrin aad weyn oo gacan aad weyn laga geystay fiiskan la bixi aad baan mahad uga celinaynaa anigoo ku hadla afka maamulayaasha kale yaan inaan u xaqiijiyo in lacagtii baasriga loo bixi sidii laga rabay si ka duwan aan loo isticmaali doonin oo ay ka geysan doonto baahidii cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ismaamulka wajeer